madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa sirrasmi odhagax dhigay dhismaha cusbitaal gobolka galguduud kaasoo laga higli maqaydhu suunayd dibacsirin lagu samayn doono munaasabada dhigaya waxaa ka qayb galay mas-uuliyiintu sirasa galmudug saraakiil ka socda caafimaadka galmudug ee dhaqameed haweenka dhalinyarada qaybaha kadulmushada magaalada smareebe cisbitaalka cusub ee lagu dhisi doono qaab casri ah ayaa lagu wada in uu xarun caafimaad oo dhammaystiran u noqdo sioo dabashabaayaha caafimaadka ka jira magaalada smareebe waxaana la filaya in istaalkan uu yeesho qaybaha muhiimka sida qolka gargaarka degdega xarunta umnisada shaybaar qaybta caruurta iyo sidoo kale adeegyada kale ee bukaanjiifka iyo bukaan socodka madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada maamulku ku aadan horumarinta adeegyada caafimaadka iyo dhammaystirka qaybayaasha kaabayaasha noolid ee bulshada reer galmudug ugu horey wax ka hadla dhexdhigga xaruntaani agaasimaha hay-adda buruuj isagoona sheegay inay qayb ka qaadanayaan sidii kor loogu qaadi lahaa dhismayaasha casriyeynta lagu sameynaya galmudug
galmudug infrastructurekeeda inaan usoo istaago furitaankiisa ugu weyn shalayta waxaan u taagnayn wadadii dhagaxdhigeedii maantana isbitaalka isbitaal macnihiisu waa wax weyn waxaa yaqaana qofkii ama xanuunsaday ama dadka xanuunsaday isbitaalkaanu ma ahan isbitaal yar oo ku yaala meel yar oo degmo ah qaabkiisa waa aragtee waa referal hosbital waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala annaguna inuu ilaahay nagu guuleeyo sida loogu talagalay inaan u samayno degaankuna uu aada uga fikirno oo annagoo naftarkeena qayb ka leenahay in uu noqdo dhakhaatiir u qalanta ay timaado oo aanan dadka dibadda loo qaadi lahay looga maarmo insha allahu tacaala isbitaalka sida idiin muuqato wax kastoo ay kastranaal gudihiisa ku jiri doonaan acugiisa hadday yahay qof la aragta sariirtii joogta madaxeedu tegi doonaa acuga markii la tago wuxuu leeyahay meeshii saaladii qaliinka oo leerarkeed iyo waxeed oo dhan ay gudaha ku jiri doonaan si casri ah ayaa isbitaalkaas loo dhisi doonaa dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa dhankiisa sheegay in isbitaalkan qayb ka yahay dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto si loo marala adeegyada caafimaadka deegaanada galmudug
isbitaalkan hadduu alla idmo dhismihiisu wuxuu qaadan doonaa muddo siddeed bilood ah wuxuu qorshaha iyo heshiisku yahay inuu dhismihiisu ku soo idlaado soddon iyo kowda bisha labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo shanta hadduu alla idmo oo aysan hal maalinna ku darsami karin mudane madaxweyne isbitaalkani wuxuu ka kooban yahay dhammaan departmentiska ama qaybaha kala duwan ee isbitaal uu yeesho oo ay ka mid tahay i c u-gii bukaanjiifkii shaybaarkii qaliinkii iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo isbitaalada loogu talagalay qaybtii arrimaha degdega ama emergencygii waa isbitaal casri ah oo qalabka lagu dhisaayo dhammaantiis inta badan ee qaar yurub ka imaan doonaanoo xataa aan laga soo geli doonin asia hadduu alla idmo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa gabagabadii munaasabadda sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada ay dowladdu ugu jirto si loo hormar adeega caafimaadka galmudug ayna tahay inay ka faa'idaystaan bulshada reer galmudug gaar ahaan bulshada dhuusmareebe isbitaalkan marka uu howlgalo oon wakhtigiisu dheerayn insha allahna waxaan rajeynaynaa iyadoo weliba lagu soo kordhiyo qaybaha istaalka inta lagu soo kordhiyey oo adeegeedana lasoo kordhiyaan rajeynaynaa inaad si wanaagsan u gudan doontaan inaad bulshadiina u adeegi doontaan dadka reer galmudugna meel ay joogaanba waa isugu hambalyeenaynaa inaan isbitaalkii referal hosbital maanta halkan laga dhagax dhigay waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay guul waxaan leenahay horumar wanaagsan ma jirto sidaan hore u sheegnay horumar ka horeeya ama la sheegi karo caafimaadka baahida lagu weynoo bini aadan qabana waa caafimaad oo ugu muhiimsan wasaaradda caafimaadka imaamaha galmudug ayaa ku howlan siday lohamar adeegyada caafimaadka galmudug taasoo qayb ka dadaalada lagu doon lagu xoojiyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka iyadoo la sameynayo adeegyo caafimaad oo dhammaystiran si bulshada soomaaliyeed gaarahaan bulshada galmudug faa'iidaystaan